tartanka kubadda cagta iskuullada degmada kismaayo ee deegaanada hoos yimaada ayaa si nabada ugu soo gabagaboobay garoonka wamo stadium ee magaalada kismaayo tartanka waxaa ka qayb galay iskuullada ku yaala degmada kismaayo iyo weliba saddex ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo deegaanadaasi ayaa kale ah deegaanka goobweyn deegaanka yoontoy iyo weliba deegaanka qaamqaam tartanka kubadda cagta iskuullada degmada kismaayo ee deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa lagu bilaabay heerka guruubyada kadib waxaa la sii aaday heerarkii kala duwanaa sida wareegga lix iyo tobanka wareegga sideedamaadka kadibna wareegga afardhamaadka kadib finaalka ayaa laisugu yimid waxaana finaalka tartanka isla soo gaaray iskuullada iftin iyo iskuulka tayo kulanka dhex maray ee finaalka ahaa waxa uu ahaa kulan xiisi gooni oo wata maadaama uu ahaa kulanka kama dambaysta ee tartanka ciyaarta wakhtigii loogu talagalay waxay ku dhammaatay labaiyo laba laakiin ugu dambeyn waxaa rigoorayaal tartankii ama koobkii ku qaaday iskuulka tayo oo ka mid a iskuullada ku yaala degmada kismaayo haddaba maamulka ciyaartoyda iyo macallimiinta iskuulka tayo ayaa ka hadlay guusha ay ka gaareen tartanka iskuullada degmada kismaayo ee deegaanada hoos yimaada horta xamaasadeeda lama koobi karo waa marka u horeysay aan iskuul macallin aan u noqdo maasha allah ilmahayna waxaa waaye guushaan ayaa igaarsiin maanta aan ku joogo ilmahayga waa ku faanaa allah mustacaan waxaan salaamaya maamulaha iyo macallimiinta dhammaantooda oo ayagana garab igu siiyeen inaan ilmaha tiriirin aan sameeyo oo wax walba garab igu siiyeen in micnaha wax walba ila qaybsadeen micnaha wallahi maanta lama dirinaanteeda waxaa waaye maanta lama koobi karo wallahi saa'id aan u faraxsanahay dareenkayga waxaa waaye inta kuma soo koobi karo waxaan heerkan maanta tagaan waxaa waaye maciise dadaalkii kusoo gaaray bahda sbortiska oo noo qabatay koobkan waxaa waaye umahad celinayna ayagana ilaahna waa umahad celinayna ilaah mahad iskale noo suurtageliy koobkan si wanaagsan noogu soo dhameeyey tartankan horta iskuulaad badan u dhexeeyey oo anaga aan ka mid aheen ugu dambeyn guusha horta waxaa waa laba dhagax markii la isku dhufto mid unbaa jabo labada qof markii maaragtay ay food isdaraana midaa guulaysto ciyaarta galabta ciyaar aad iyo aad u xamaasad badanay ahayd oo goolaan nooga horumaray waa keennay waa ku darnay haddana waana laga soo bareejeeyey iyadoo bilinbilinta ay tahay oo ciyaartii quus ay taagan tahay yacni hal mar xitaa maaragtay taageerayaasheenii ciyaartooydeenii dadkii madaxda meesha kas wixii taageero dhan walbo taya ah hal qof maaragtay oo niyad jabsanaa ma jirin iyadoo maaragtay oo bilintada ugu horeysay aa misgareenay haddana oo mid labaadna laga sii qabtay laba bilinti kale haddana maaragtay aa sii badbaadinayay shan iskuulaan ka soo badinay laba waxaan ku dhammaatay gorororo saddexna waxaa waaye golol caadi aan ku badinay halkan waxaa ugu mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay inaan guushan gaarno oo ugu horeeyaan macalin gureele ku xooga gudoomiye fanax oo halyaabiin istaagsanaa iyo sidoo kale macalin cabdiqani oo door weyn lahaa sidoo kale waxaa u mahad celinayaa golhayaheena iyo kabtankeenna oo ii ballan qaaday inuu koobkan tayo keeni doono uu ka ballan qaaday si kastaba ha ahaatee tartanka iskuullada degmada kismaayo ayaa ahaa tartan xiise gooni ah wata maadaama iskuullada kala duwan oo ku yaala degmada kismaayo iyo weliba saddex ka mid a iskuullada dhaca deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo ay ka qayb galeen ugu dambeyntiina mid ka mid a iskuullada degmada kismaayo uu ku guulaystay tartankaasi